waa tahay akhyaarta hawada naga dhegeysanaysa ay halkaan nagala soconaysaan waa shabakada wararka xiga dotcom haatan waxaan kusuganahay dugsiga hoose dhexe ee degmada ceegaag gaar ahaan dugsiga ceegaag bari oo isagu ku yaala dhinaca ceegaagta bari waxaan halkaasi kula kulanay maamulaha dugsigaasi ceegaag bari cabdirasaaq maxamed cabdi oo ah isaga maamulaha dugsigaasi ceegaag dadkam ayaa weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo sida ay u socoto waxbarashada dugsigan iyo inta fasal lagu kooban yahay iyo weliba ardayda dhigata
waad mahadsantihiin dugsigan waxa uu ka kooban yahay saddex fasal oo la dhigto iyo saddex qabyo ah oo iminka socda oo aanu filayno inaanu dhaqso ugu hawlgalno ardayda dhigataa dugsigan iminka waxa weeye ilaa toddobaatan arday oo ka kala kooban heerka dhexe iyo heerka hoose ardaydaasi hal fasal waa lixaad malihi shanaad inta kale waa afraad saddexaad labaad iyo koowaad weeye waxaa dugsigani furaa ilaa bilowgii laba kun iyo sagaalkii waxbarashada waxaanu u wadnay tii hore si seriasa oo aan ka kala kala go' lahayn marka ilaahay mahadii iminka guul ayaanu ka joognaa ardayduna heer wacan ayay maraysaa waxaa nagu yar kooban xagga macalimiinta iyada oo culays uu nagaga soo kordhay xagga magaalada ceegaad oo ardaydu ay nagaga soo biirayso macalimiintuna ay nagu yar tahay aankada waxaa kale oo siyaado a meesha dugsigani waa dugsi aada u muhiima oo ku yaala meel rural area magaalada agagaarkeeda waxaana aada uga faa-iideystaa soona kordhaya dadka reer guuraaga ah ama danyarta ah ee ku nool meelaha magaalooyinka agagaarkooda ah kuwaasoo ardaydoodu ay timaado dugsigan una badan tahay iminka ardayda aanu wax u dhigno waxaanaanu filaynaa sida muuqata iminka in cabacitiga ardaydu uu aada usoo kordho waxaa naga yar xagga macalimiinta
waxaad ii sheegtay cabdirasaaq maxamed cabdibalahi in iskuolkani uu iskuolka labada kun iyo sagaalka la furay ada soo koobay ma iskuolka u horeeya ceeg laga fura ayaa guud ahaantiisa waa dugsigii ugu horeeyey ee ceegaaga laga furo inkastoo iminka ay ka furan yihiin dugsi maxada iyo dugsi kale oo hoose oo ceegaagka weyn laakiin wuxuu ka horeeyey muddo ilaa lix bilooda oo uu shaqaynayay ayaa marka ardadaadu galaaska lixaad may gaartay oo arday fasalka lixaad gaartay mayay jiraan dugsiyada kale qaarkood waa afraad sidaan kusoo aragnay way jiraan waxaa jirta arday waxbarashada hore usoo kacaysay si amagtay deegaankani waa i d d s weeye marka arday waxbarasho hore lahayd oo markii hore ilaa afraad saddexaad shanaad isugu jirtay oo aanu u samaynay markaa aqoontooda magaranka aanu isku soo kordhinay oo markaa qiimeyn ahaan evaluation ahaan shanaad aanu ku qiimeynay iminkana heerkii lixaad maraysa inka kalena ardaydu boqolkiiba soddon waxay ahayd arday dugsiyo hore kasoo barakacday marka heerarka ayaa sababay inay sidaa ardaydu u kala sarreeyaan okay cabdisaaq dhinaca yaa idinka caawiya tusaale ahaan dugsiga lixaad baad sheegtay dugsiga dhexe arday dhigato ilaa koobaad ilaa lixaad ogaagta tamaashiraha civilisaska iskuullada yaa gacan siiya telesbooga iyo agabka waxbarashada waxaanu ka helaa maamulada somaliland iyo puntland labadaba waanu ka helaa waanuna ka haqablaanahay waxbarashada ilaa fasalka sideedaad oo dhamaystiran waanu haysanaa hadda bugaagtood iyo manhajka dugsiga hoosena waanu haysanaa hataa mustaqbalka ardayda iyadaa dambe buu ku filan waanu haynaa xaggaas wax dhibaataa kama qabno maamulada ayaa naga caawiya cabdisaaq maxamed cabdi balaag adigoo warbixin naga siinaya maxaa isleedahay ilaa labada kun iyo sagaalkii iskuolka inta la furay int iskuolkan oo furnaa muddada intaa leege faraha badan maxaa isleedahay waxbarashadii waa kusoo siyaaday oo waxbarasho ayaad jigsaseen waxaanu filaynaa heer wanaagsan oo lagu faani karo ardayda aanu gacanta ku haynay iyagoo aan waxba qori karaynin iminka waxay awood uleeyihiin inay wax qoraan wax akriyaan idan xataa ingiriisida ayay awood uleeyihiin qaarkood inay akriyaan ardaydii ilitrateka ahayd ee aanu ku bilownay dugsiga marka horumar aada u weyn ayaanu ka gaadhnay muuqana kala dee aan la arki karo haddii ay gaaraan maradaadu standard eight oo kale dhinacan iyo imtixaanka ma diyaarsan shahaadooyinkii ama certificate ardada laga marin lahaa ama ha- haydiheedii ee dhinaca imtixaanka dugsiga sare aan ka caawin lahaa
annaga itaalka iyagu wuu iska kooban yahay wixii aqoonta iyada aanu qaban karo ama dee ardayda lagu inkoreys garaynayo ee ah ma garanaysaa ee aanu gaari karo ayaanu diyaarinay laakiin shahaadooyinkii ardaygana waanu haynaa laakiin abaalmarino sare waanu rajaynaynaa dee inaanu helo dugsigii sare oo kale ma garanaysaa markay eegka ka baxaan inay markiiba ku gudbaan waanuna ku tala jiraa waanuna ma garanaysaa u gudbinay dee jahliyadda markii horeba noo suuro gelisay inay noo dhisto dugsiyadan ama waxbarashada naga kaadaan
yaa idinka dhinaca dhaqaalaha maadaama waa tiri in safti ama textbooki maamulada naga kahaba dhinaca dhaqaalaha yaa idin maadaama ardadii aydan lacag ka qaadin oo bilaash sida hadda aan ku arko aydan ii sheegin ardada wax ku dhigtaan yaa idin idinka caawiya dhinaca mishaarka oo kale macalinku shaqada uu hayaa way adag tahay laakiin ilaa iyo iminka hawsha aanu wadno gacanta jahliyadda uun ayaanu magaranaysaa ku tiirsanay ardayduna sida badan waa dadka iska dee dayarka ah oo waanuba waxba kama qaadno bilaash ayaanu ku dhignaa iyaga un baanuna jecellahay dee inaanu wixii baahiyaha iyagaa marba u gudbino qolada jahliyadaha ee naga maqan adoo soo koobaya dad badan baa haatan kaa dhegeysanaya barta internetka shabakada wararka ee dotcom maxaad u diraysaa adoo soo koobaya oo aad leedahay waad u baahan tihiin iskuulkiinan ciyaar bari ilaa standard eight and standard six lagu barto maxaad u sheegaysaa
baahiyaha dee waxa weeye way badan yihiin ilaahay un baana ma garanaysaa buuxin kara laakiin dadka wixii danaynaya ee hawshani ay khusayso hay in naloo kordhiyo dee gacantii markii horeba naloo fidinayay macalimiinta oo kale in haddii ay suuragal noqoto naloo kordhiyo aniga oo kale masalan waxa weeye hawsha aan hayaa hawl ilaa saddex macalin qadar si waxbarashada u socoto tayadeeduna dee ay u gaadho culayska ay leedahayna iminka uu fududaado hadii aan la yidhi sababayo taa iyada oo dadkii deegaanku ay lagu soo bateen oo la filayo ardayda tiradeeda inay soo korodho iminkana ay soo korodhay oo ay siyaado tahay iyadoo sanad dil uu furayo dugsigu oo dee hawshaas aanu dee aragnayba filaynana jira deegaano kale oonu filayno in arday kale nagaga soo jabto oo horyaantoodu dibba ay noo yimaadeen sida goljanna oo kale oo noo jirta in taaceegaad ma garanaysaa waxaan ka badnay cabdishaaq maxamed cabdi balaag maamulaha dugsiga cegaag bari oo u waraamaya shabakada wararka cee dotcom isagoo ku sugnaa gaaska uu macalinkaasi xilligaasi ku jiray gudoomiye aada u mahadsan tahay waayahay